Dadkan ayaa waxa ay sheegeen in Xasan Sheekh uu yahay hogaamiye xun oo dhibaato ku haya dadka Soomaaliyeed uusanna mudnayn in bilad sharaf la guddoonsiiyo iyagoo sidoo kale waali ku tilmaamay kuwa abaalmarintan xaaraanta ah guddoonsiiyey sheekh maxamuud tareenkiis waxaa ku soo hartay afar gubatay iyo afar habaaran ma fahan afarta gubatay iyo afarta habaaranna mataqaanaa ayagana way kala degi doonaan ma fahan saana ma lagu sii wada joogi karo mataqaanaa maalin walba wax waddankeena ka dhacay hadda fiire bilad sharaf baa la siiyaa la dhooya maxaa bilad sharaf lagu siiyey waxa bilad sharaf fiire adduunyada cadaalad ma ka dhamaata ayada ya saan macquul maba ahaba dadka dunida madaxda ka iyo dadka mataqaanaa oo liiska qaramadooda ku jira dad mataqaanaa waalan baaba ma fahan dade hadda ninkan waxa mataqaanaa lagu siiyey bilad sharafka lagu siiyaa ma la yaabanayd aniga ma fahanti waana waana ka soo horjeedaaba sababta lagu siiyey maxaa waaye muxuu qabtay waxa ay intaa ku dareen in xasan abaalmarintan lagu siiyey magaalada davos ee dalka switzerland waxa uu ku mutay ay tahay boobka iyo barakicinta uu kula kacay bulshada marasta ah ee ku sugan muqdisho dhanka kale waxa ay sheegeen in koonkan aysan wax cadaalad ah ka jirin marka laga yimaado khilaafadii islaamka ee dunida soo martay ee uu bandiiradda u siday nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa allah ha ka raali noqdee wax la barakicinayo maalin walba oo oynaayo oo mataqaanaa hooyo soomaaliyeed waaye oo mataqaanaa shacab dan yar oo masaakiin oo maata ay degin yihiin waaye mabad sababta loo barakicinayo maxaa waaye intaas maa bila sharaf lagu siiyo hooyo soomaaliyeed in laga oysiiyo aabba soomaaliyeed laga oysiiyo carruur soomaaliyeed orax in la fadhiisiyo la istaajiyo maa bilo lagu siinaa ma lagu siin karo ma fahan dunidana cadaaladda mar horeba ka dhamaataybo ma fahan nab cadaalad waxaa u dambaysa kun iyo afar boqoloo sano ka hor xilliga nebi maxamed uu joogay ma fahan oo saxaabada ay joogeen aa cadaalad ugu dambaysa dunida ma fahan waa aragteen falastiin sida loo galayo waxa mataqaanaa oo bambooyin lagu garaacayo gantaalo waxa lagu garaacayo oo mataqaanaa waxaas dhacaya dhan aa ujeedid waxgaradka soomaaliyeed ayaa waxa ay xasan sheekh ku eedeeyeen inuu yahay madaxweynaha ugu hadalhaynta badnaa qarnigan ee iibsaday hantida dadka soomaaliyeed islamarkaana baddoodii iyo khayraadkoodiiba u gacangeliyey dowlado shisheeye